iyadoo ay socdaan qorshaha boqolaal kun oo qaxooti soomaali ah oo ku jira xeryaha dhadhaab ee dalka kenya looga caawinayo inay si iskooda ugu noqdaan soomaaliya ayaa hay-adda m s f waxay mar kale boorinaysaa in qorshahan aanu saameyn gargaarka dadka xeryaha ku jira iyadoo dhinac kale hay-adaha gargaarka badankoodu ay kharash dhimis ku sameeyeen mashaariicdii gargaar ee ay xeryahaasi ka wadeen waryaheena maxamed colaad xasan ayaa khadka telefoonka magaalada jeneefa kula xiriiray kenneth laval oo ah ku-xigeenka madaxa hay-adda m s f ee mashaariicda soomaaliya iyo bariga africa warbixintan ayuuna nooga diyaariyey hay-adda dhakhaatiirta aan xuduudda lahayn ee m s f ayaa war ay maanta ka soo saartay xaaladda xeryaha qaxootiga soomaalida ee dhadhaab kenya ku sheegtay mid liidata gaar ahaan hay-addu waxay carabka ku dhufatay duruufo dhinaca nolosha iyo ammaanka ah oo ka jira xerada dhagaxley oo ka mid ah shan xero oo ay dhadhaab ka kooban tahay qaxootiga ku jira xeradaasi oo ay hay-addu ra'yi ururin ka samaysay ayaa kow iyo afartan boqolkiiba waxay sheegeen inaysan haysan gabood ay ka galaan roobka oo ay ku nool yihiin guryo cooshado iyo teendhooyin duuga ka samaysan ku dhowaad tobankii qoys ee qaxooti ah ee xerada ku jirana aysan haysan musqulo qiimeyn ay hay-addu ku samaysay doonitaanka qaxootiga xeryahaasi ku jira ee ku aadan inay dib ugu noqdaan soomaaliya ayaa muujinaysa in badankood aysan doonaynin inay noqdaan inkastoo aysan ku qanacsanayn xaaladda xeryaha kenneth laviel oo ah ku-xigeenka madaxa mashaariicda hay-adda dhakhaatiirta aan xuduudda lahayn ee m s f oo ku sugan magaalada jeneva ee dalka switzerland ayaa uga warramay v o e da warbixintan ay soo saartay hay-adda xaaladdu halkaa aad bay halis u tahay buu yidhi xiriir iyo qiimayn aan dhowaan ku soo samaynay xeryaha ayaa muujinaya in xaaladda hooyga dadka caafimaadka biyaha iyo cunnada dhammaan aysan wanaagsanayn islamarkaana ay saameyn ku yeelan karaan buu yidhi caafimaadkooda guud ahaan iyo noloshooda haddii aan wax laga qaban arrintan waxay xaaladdu gaari kartaa buu yidhi meel xun m s f waxay sheegtay in xerada dhagaxley ay ka jirto nafaqadarro inkastoo aysan gaarsiisnayn heer qayladhaana waxay sheegtay in celcelis ahaan bil kasta carruurta nafaqadarrada ay soo ridato ay gaarayaan ilaa iyo boqol shan iyo toddobaatan carruura qiyaastii sagaal iyo afartan ka mid a carruurtaasi oo ay xaaladoodu liidatana loo dhigo cusbitalka ay xeradaasi ku leedahay m s f bil kasta dhinaca kale m s f ayaa ugu baaqday dowladda kenya inay difaacdo qaxootiga ku jira xeryahaasi islamarkaana ay damaanad qaado ammaankooda sida uu qabo xeerka caalamiga ah ee la macaamilka qaxootiga waa kan kenneth laviel mar kale xaaladda ammaanka ee xeryaha buu yidhi iyo hareerahooda ayaa liidata waxaa jirta tira weeraro loo geystay qaxootiga iyo sidoo kale kufsi loo geystay gabdhaha ku jira xeryaha waxaan ku boorinaynaa buu yidhi dowladda kenya inay dhowrto xuquuqda amni ee ay dadkaasi u baahan yihiin waxna ka qabato buu yidhi xaaladda amni ee xeryaha iyo hareeraheeda ee ka sii daraysa m s f ayaa ugu dambayntii ku boorisay deeqbixiyaasha caalamiga ah inaysan iska indhatirin xaaladda bani'aadnimo ee xeryaha mar haddii lasoo hadal qaaday dib u noqoshada qaxootiga soomaalida ee dalkooda si iskooda dib ugu noqonaya waxaa kaloo ay sheegtay in hay-adaha gargaarka ee ka shaqeeya xeryahaasi ay yareeyeen qarashaadkii ay ku bixin jireen mashaariicda xeryaha maadaama aysan iyaguba ka helin qarashkii ay u baahnaayeen deeqbixiyaasha aad ayuu mahadsan yahay maxamed colaad xasan oo warbixintaasi inoo diyaariya halkaad kala socotaana waa laantaf soomaaliga idaacadda v o a